khilaafka wakhtigii dhow soo ifbaxay ee madaxda dalka ayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed waxa ay ku tilmaameen rajabeel dowladnimo dalka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ayaa mooshin ka keenay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari mooshinkaasi ayaa bannaanka u soo saaray isfaham la-aanta iyo khilaafka ka dhex jira guddoomiye jawaari iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee kheyre oo ah madaxda ugu sarraysa ee hay-adaha fulinta iyo weliba sharci dejinta khilaafku waxa uu saameeyey shaqadii dowladnimada ee dalka iyo weliba rajadii laga qabay horu socodka waddanka magaalada muqdisho oo ah halka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay fadhido waxay xaaladooda ay noqotay mid sii xumaanaysa markii dhanka amniga uu la yac ku yimid iyadoo maalmihii dambe magaalada muqdisho ay ku soo badanayeen qaraxyada mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee loo doortay waxuqabashada bulshada oo ah in mas-uulku uu noqdo mid wakhti ku bixinaya gudashada xilka uu hayo waajibaadkiisa ayaa meesha ka baxay inta badan madaxda dowladdu waxa ay ku mashquulsan yihiin shaqada mooshinnimada iyo isqabqabsi iyaga dhexdoodii ah shirar aan kala go' lahayn ayaa waxa ay ka socdaan magaalada muqdisho iyadoo meesha ay ka baxday waxuqabashadii bulshada haddaba waxaynu mikrofonka la dhex qaadnay qaar ka tirsan shacabka degmada gurceel oo ka hadlay khilaafka madaxda federaalka ah ee soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aniga magacaygo saddexaan waxaa la yidhahdaa cabdulaahi nuur cilmi arrimaha maanta socda aad iyo aadaan uga xunnahay haddaan shacabka magaalada baalkii ku nool degmada gurceel aan nahay waxyaabaha socda oo dawliga ah oo dhanka dowladda naga soo gaaraya war fiican ma ahan waayo maanta waxaan filaynaa dowladdii waa dowladdii shacabku ay soo doorteen maadaama dowladdii shacabku ay soo doorteen oo shacabku aad u taageersana ay tahay maanta shacabkii reer balaxa waa arkaysaa meesha la marsiinayo xildhibaanadii dadkii u doodi lahaa meesha ay wax ka dhacayaan waa la yaabaysaa waxaan leenahay dowladdu waxaasa ka waantoodo baarlamaanku ha iska joojiyo mooshinkae dalka waxqabadkiisa ha u soo jeesto aan leenahay beesha wax marayaan madaxweynuhu inuu ka aamusnaado ma ahan ra-iisul wasaaruhu inuu kasoo baarlamaanadii iyo shaqadoodii uu ku qabsado ma ahan waxaan leenahay arrintaas caqligu ha shaqeeyo sharcigu ha shaqeeyo qol walba shaqadeeda ha qabsato bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed rooble dhore waxaan ka hadlayaa arrinta khilaafka ee ka jirta dowladda maadaama bulshadu ay shacabku ay ku qabeen ahmiyad weyn ay ku qabeen dowladda haddana aysan muuqanin khilaafka ka jira darteed ahmiyaddii iyo wanaaggii iyo hegsigii lagu qabay aysan muuqan meeshaas waxaan u jeedaa aniga rajaxumo aad iyo aad u weyn ayaa bulshada soo wajahday waxaana keenaya madaxweynaha iyo madaxda kale ee dalka khilaafka u dhexeeya dartiis sidaas darteed ayagoo la rabay inay maaragtay si tartiib ah u xalliyaan xaaladooda ayay wakhti dheer qaadatay khilaafka jira aawadiis khilaafkiina ma jirto cid ku soo baxday oo maaragtay xallisayna ma jirto dalkiina in badan ayaa cadow hadda uga soo duulay oo uga soo dhowaanaya ayagoo ku faraxsan ninka la yidhaha khilaafka dowladda ka jira darteed ama ha ahaada midka gudaha ka jira cadowga gudaha ka jira ama ha ahaada midka bannaanka ka jira sidaas darteed dalku wuxuu sii galay marxalad adag oo bulshadu ay ku sii niyad xun tahay oo burbur iyo khilaaf iyo kala tafaraaruq fara badan uu sii galay rajada aan ka qabaa waxay tahay marka haddaan la helinin madax dalka iyo dadka u soo baxda oo ka dhiidhisa dhibaatada maanta dalka soomaaliya ama hore u soo marta ama hadda ka jirta wuxuu sii gelayaa marxalad midii hore ka adag ayuu sii gelayaa sidaas darteedna shacabkii iyo deegaankii iyo dadnimadiiba way burburayaan waxaan marka leeyahay ha loo istaago oo madaxda dalka sare xaaladda hadda dalku jiro ha ku qabtaan oo ka soo jeediyaan xaalad deg deg ah oo maaragtay laga hortago khilaafka iyo dhibaatada ka jira magacayga ali axmed dooraa la yidhaahdaa runtii dowladdii soomaaliyeed khilaafka hadda ka dhex taagan waa mid aan laga filayn kadib markii dalku in badan burbursanaa markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadda ku soo baxay madaxweynenimada waxaan rajaynaynay midnimo iyo israac iyo dalku inuu burburkii ka baxo kabacdii markii laba sano kadib rajo wanaagsan ay noo muuqanaysay waxaa yimid isqabqabsi ka yimid madaxda sare ee dowladda isqabqabsigii wuxuu keenay rajabeel shacabkii ku dhacay hankii loo qabay xukuumadda iyo madaxweynaha runtii waa mid hadda shacabku aada iyo aada aysan filayn rajo xunumana muujinayo shacabka sidaa darteed waxaan leenahay madaxda sare ee dowladda ha badbaadiyeen dalka ha badbaadiyeen shacabka rajadiisa ha badbaadiyeen maanta iyadoo cadowgii ummadda soomaaliyeed hareeraha ka taagan yahay qaraxyo lala dhacayo magaalo madaxdii shacabka lagu gumaadaya inay iyagu iska soo horjeestaan oo isqabqabsadaan oo hadda ninka la yidhaahdo iska daba wareeg kuwii looga bartay dowladihii horeeta ay keenaan waa waxaan marna la filay waxaan leenahay haddaayeen khilaafka iyo isqabqabsiga waxaan leenahay yaan shacabka la rajo tarin waxaan leeyahay leenahay dalka yaan ninka la yidhahdo la dayacin cadow ayaa googoosanaya dalkii hareerihii ka jaranaya maanta waxaan leenahay ha u jeesteen dalka shaqadiisa waan ka xunnahay madaxweynihii u sarreeyay dalka inuu aamusnaado oo laga baryo shacabkii ka baryaan inuu hadlo ay ka tuugaan oo maanta ninka la yidhaahdo ayada waxaas ku kor dhacayaan intuu xero ciidan galo ninka la yidhahdo si nin xabsi ku jira uu shib yidhaahdo aada iyo aada baan uga xunnahay waxaan u malaynaynay ama laga rajaynayana ma ahan madaxweynaha